markaas xoogaa dhib badan noo geystay waa dhibkani waa un ragkii maanada dhib umuqaadin kare dhibkani waa un kulli waa un dagaal xooglaa ka dhacay waa ku geeriyooday waxa dhibaatada aad ka cabanayseen ee idinku kalifay inaad gacan kahadal aad geysataan dhibaatada idinku kaliftay maxay ahayd haddaad dadka ku dhegeysanaya u sharaxdo ha gacanta aan geysanay waxa ugu dhib badnaaday ninka cunaqabateen nagu soo rogay cunaqabateen maalin walba hadiis nagu soo rogay waa ka cabanay waa ka cabanay oo maraan ahayn oo mar labaad ahayn oo mar saddexaad ahayn waa ka cabanay ninkii marka waxaa la dhaafin waaya ana qofka baniaadanka ana maalin walba hadii iskugu qabto waxa waaye geeriya karon ma ogdo marka ana fara badan ana qabata ana meel aan qaadnaa wayna marka danta waxay nau kaliftay inaan gacanta qaadna nin mas-alla dilna ayana ma dile waktigiisna inkastoo soo galay laakin gacanta loo qaaday waxa uu dhib badnaaday in oo ninkii marna dilaac laga waayo isaga marka hadii ninka dilaac laga waayo ninka biniaadam waan oo kale waaye anagana biniaadam maana hadii maalin maalin walba ridna warno taagan yahay oo maalin walba una qabateen ya alxamdulilahi iyo wixii aad haystaan taa qaadana is meesha ay taala waddankina wadan fakre iska yahay oo waxba iska alin oo dadkiisa qaarkiis xaaladisa ay nooshiisa iska tahay ninkii marka waa la dhaqaajin waayo oo alxamdulilahi muqdam waxaa tagtayna oo gacanta aan ka hadalna gacanta hadalkayna waxaa istaa badin waayo lan maalin walba ragga haddii tuugto jiri waysa geerila tegi mogta marka ninka aad sheegaysaa inaad gacantiina aad ula tagteen oo aad disheen muxuu ahaa bal haddaad noo sheegto muxuuse idinka rabay oo dhibaatada idinku hayay maxay tahay wallahi lacagaha wuu xoog badneeday lacagaha wuu xoog badneeday boqol kiiba sagaashan lacagaha wuu xoog badneeday qofka haddii oo maanta lacagaan ka raba ku yidhaha hadiiba soo fiiriyo gurihii amba nawaaxigii meshii lacag barteeda laga waaya waa lagu soo xeraa dhab waa lagu soo leeya adiga adiga muddo aan qaadanin ama tal kale kaa daynin lacagtii ninkii ku dhawaaqay la dhiibo la dhiibo ay noqonaysaa mar walba ma garata dadkiina marka isku dan leeyi maa kuwa waa iska ladan yahay kuwa waa iska dan leeyi marka dadkii kulli waxaa laga jaray hal xumin oo dhammaantii tijaar aha laga soo qabtay qofkii marka haddii aad cabato maanta waa iga liitaatee maanta adgeys hataa laga aqbali maa marka meeshii waxaa naga hor imaaday derbi aan waxan karna naga hor imaaday oo sida badan lacagta weydiiteeda badan marka lacagta laydin weydiiye meeqa ahayd inaad bixisaan marba si oo maalin kale maaha geedan waa iska fara badneed waa soo jiidantay soomaliya waxay ku maamaada uman raaja ferijiriya waa waxa maalinta laba ma waa kabadan yihiin ba ma mar aniga hadda kula hadlayo mar waxaa laga qaaday boqol dollar mar waxaa laga qaaday laba boqol oo dollar mar kale waaba la hanjabiye xoogaa eryaha dhaqsan waa la hanjabiye marka hanjabkii aan xarabi u orday xarabi marka muddo oo kontan iyo xoogaa habeenaan ka maqnaayay intaasna waa ciri iyo calool xumaan wadda ugu jiri marka danta waxay igu masaawaxday ay ay u kaliftaan dhehe haddii oo waddankiina aan tegi waay waddankii maanta soomaalina meel laga shaqeysto uman ay laheen danta waxay u kalifta inaan gacan qaada marka ninkaad disheen magaciisa marka ee aad sheegtay in lacagta uu idin weydiin jiray cabdiraxmaan raaxala muxuu ka tirsanaa qolada al-shabaab ha qolada al-shabaab ka tirsanaa waxa waye amiir meeshuu qaabilsanaa waa xagee magaceed ceeldheer barsano